xiliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
cabdullah warsamo rooble raadiyo cadaado dhuusamareeb
faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
maxamed cabdiweli tooxow raadiyo cadaado dhowsamareeb
maxamed idle raadiyo cadaado muqdisho
cismaan awis baxar raadiyo cadaado magaalada baraaw
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusamareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahiim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabdiraxmaan saxafi raadiyo cadaado muqdisho
cabdisalaan xaaji axmed reediyo cadaado muqdisho
cabdimajiid aweys raadiyo cadaada magaalada beledweyne
najmo cismaan yuusuf reediyo cadaado kismaayo
cumar muxudiin cumar raadiyo cadaado muqdisho
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdifataax maxamed cusmaan raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cabdiraxmaan waabiri reediyo cadaado muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
mubaarak axmed cabdalle warbaahinta reediyo cadaado magaalada hadhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug
cabdikhayr maxamed jaamac reediyo cadaado degmada jiriiban ee gobolka mudug
zakariya cabdulaahi maxamed reediyo cadaado muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeene raadiyaha cadaado qodobbadaad ku dhegaysan doontaana caawaxa ugu dooroon faahfaahinno ka soo baxaya dagaal ciidamada dowladda iyo jubbaland ku dhex maray deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose dowladda federaalk soomaaliya war xasaasiya ka soo saartay dagaalka ka socda raaskambooni xubnaha mucaaradka oo si kulul uga hadlay dagaalka ka socda raaskambooni ee u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo jubbaland wasiirka tamarta iyo khayraadka biyaha galmudug oo deegaanka maroodile oo hoostaga degmada gurceel ka dhagax dhigay shan warbiyood wasaaradaha arrimaha gudaha galmudug iyo buntland oo kulan nabadda looga hadlayo ku qabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug jubbaland oo sheegtay in diyaaradaha daroonka saaka lagu soo weeraray ciidamadooda iyo xiisad weli ka taagan gobolka jubbada hoose xabsi u gaar ah dumarka oo laga hirgeeyey magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya intaas waa qaar ka mida qodobada ugu doorka roon warka habeene raadiyaha cadaada dhegaystayaal goordhow diyaargarooba warkaa intaa ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo qamiis soo gelaysa arbacana sii baxayso waana koob iyo tobanka bisha labiyo tobanaad sanada laba kun labaatan iyo afar haatana kusoo dhowaada warka oo intaa ka faahfaahsan faahfayno dheeraada ayaa kasoo baxaya dagaal maanta ku dhex maray ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa jubbaland deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose warar kala duwan ayaa kasoo baxaya dagaal culus oo saaka ka qarxay deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose kaasoo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo jubbaland dagaalka ayaa si gaara uga socda tuulada manaraani oo qiyaastii ilaa afartan kilomitir u jirta deegaanka raasgambooni oo dhowaan ciidamada dowladda soomaaliya ay gaareen labada dhinac ayaa guulo ka sheegtay dagaalka ah oo dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo gaadiid la gubay dhinaca kale maamulka jubbaland ayaa sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay kusoo weerartay diyaaradaha droniska kuwaasoo dhibaato u geystay ciidamadooda siday sheegeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga dowladda jubbaland mudane aadan axmed xaaji oo shir jaraa'id goordhoweyd qabtay ayaa faahfaahiyey dagaalka halkaasi ka socda dagaalka hadda ka socda duleedka magaalada raasgamboni saaka aroortii ayaa ciidamada dowladda federaalk ee muqdisho laga keenay ee ku sugan magaalada raasgamboni ay weerar kusoo qaadeen fariisimaha ciidanka jubbaland runtii weerarkan ay ku bilaabeen daroon ayaa ka dhacay maxay ahayd duleedka magaalada kadibna dagaalku u ballaadhay welina wuu socdaa waxaa nasiib darro weyn ah runtii ciidamadii walaalaha ahaa ee difaaca ku wada jiray maanta in ay xabad isku ridayaan waa nasiib darro weyn waana ka xunnahay mas-uuliyaddaasi dowladda federaalka soomaaliya ayaa iska leh waxaa nasiib darro weyn ah hubkii iyo gaadiidkii ummadda soomaaliyeed ay lahayd ee loogu talagalay in dalka lagu difaaco in maanta dadkii loo adeegsanayo arrintaa waa nasiib darro weyn waxaan ku baaqayaa dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo caalamkaba inay ogaadaan dagaal xaq darro ah in lagu soo qaaday jubbaland inay isdifaacdana ay xaq tahay jubbalandna maanta way isdifaacaysaa weerarkuna iyagaa soo qaaday haddana waa la jebiyey maxay ahayday waana ka xunnahay runtii ciidamo soomaaliyeed maanta inay dhexdooda ay dagaal u ka socdo runtii arrintaa aad baan uga xunnahay iyadoo baahi badan loo qabo cadowga al-shabaab iyo khawaarijtana meelan ka fogeen ay ka daawanayaan raggii shalay difaaca ku wada jiray maanta inay iyaga xabad isku ridayaan dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka hadashay dagaalka maanta deegaanka raaskambooni ku dhex maray ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa jubbaland maxamed baxnaaniye ayaa warbixinta warkan muqdisho inooga soo diray dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ay goordhow soo saartay waxa ay si adag uga hadashay dagaalkii saaka deegaanka raaskambooni duleedkiisa ku dhex maray ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa maamulka jubbaland ee axmed madoobe ka amar qaata war-saxaafadeedkan oo ay soo saartay wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya ayaa lagu sheegay in axmed madoobe uu xiriir la sameeyey al-shabaab islamarkaana al-shabaab ay ogolaadeen in ciidankiisu uu waddada maro si ay ula dagaalamaan ciidamada qaranka ee ku sugan deegaanka raaskambooni war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ayaa lagu yidhi subaxnimadii hore ee saaka ayaa koox ka tirsan ciidanka jubbaland ee uu sida qaldan u isticmaalay axmed madoobe waxa ay weerareen fadhiisinka ciidanka xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta jubbaland ay ku leeyihiin gobolka jubbada hoose ciidamada uu soo weeraray axmed madoobe ayaa ahaa ciidan halkaasi loo geeyey inay kala wareegaan saldhig ay dhowaan ka baxeen ciidanka admis sidoo kalena isku diyaarinayay howlgallo ka dhan ah khawaarijta dhinaca kalena wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay inay si gaar ah ula socoto qorshaha uu axmed madoobe xiriirka kula sameeyey khawaarijta taasoo keentay in khawaarijtu ay ogolaato in kooxaha uu soo abaabulay ee duulaanka ku ah ciidanka qaranka ay soo dhex maraan maleeshiyaadkooda ficilada qarandumiska ah waxa uu ku mutaysan doonaa ciqaab sharci oo adag ayaa lagu soo gebagabeeyey qoraalka ay soo saartay wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya dhinaca kalena maamulka jubbaland ayaa war ka soo saaray dagaalkii saaka ka dhacay raaskambooni waxaana ay guulo ka sheegteen dagaalkaasi wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga ee maamulka jubbaland ayaa sheegay inay isku soo dhiibeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk ah ee soomaaliya ee muqdisho laga keenay waxaana uu xusay ciidankaasi inay ula dhaqmeen si wanaagsan sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga ee maamulka jubbaland ayaa sheegay inay dowladdu diyaarado dagaal u adeegsatay maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyow cadaado magaalada muqdisho wasaaradaha arrimaha gudaha galmudug iyo puntland ayaa kulan nabadda looga hadlayo ku qabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug cabdirasaaq maxamed axmed ee warbixinta warkan gaalkacyo inooga soo diray kulankan oo ay si wadajira usoo agaasimeen wasaaradaha arrimaha gudaha dowlad goboleedyada galmudug iyo puntland islamarkaana ahaa mid looga hadlayay xoojinta nabadda gobolka mudug iyo sida la ysaga kaashan karo ayaa lagu qabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka muduga kulankan oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan galmudug iyo puntland odayaasha nabadda gobolka mudug ururada haweenka nabadda gobolka sidoo kalena ay goobjoog ka ahaayeen guddoomiyaal hore xilal uga soo qabtay gobolkan mudug oo iyagu door weyn oo laba ilaabaana ku lahaa nabadda ka jirta gobolka xilligan ayaa waxaa ugu horreyn ka hadlay duqa degmada gaalkacyo ee galmudug cabdiraxmaan sheekh xasan oo ku hadlayay magaca maamulada degmada gaalkacyo iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee puntland maxamed xasan xuseen walloor oo isna ku hadlay magaca maamulada gobolka mudug ee labada dowlad goboleed
waxaa loo gal lahaa dhacdooyin horoo isbarkaday kuwa hadda socda waxaasoo dhan in hor istaago maanta halkaa waxaan ka rabnaa odayaashii iyo socdaalkii in halkaa uu kasii bilowdo hadduu ilaa yihahdo dabcan listiyada waa qolo walba way qortay si ofishaala in arrintaa loo daafuro baa ka dhimanayd muhiimadda una isugu nimid odayaashaas xoojintooda iyo garab istaaggooda iyo sidii loo dowladayn lahaa waa ugu muhiimsan waan ognahay shaqadii lixaadka lahaa ee gobolkan dhinacyadiisa kala duwan ee nabadeyntu aad kasoo qabateen muhiim bay tahay in shaqadaas la daadejiyo oo dadka wax magaratada ah oo annaga ehelkeyga ah oo meel kasta isku gubaadaya in fadhigooda loogu kaco oo ay shirarku ka guuraan five star iyo global iyo jaziire inta u dhaxaysa oo madasha iyo deegaanada wax ka dhacayaan iyo bulshada is haysta in la dhex galo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha galmudug cumar cabdi maxamed guure oo ku hadlayay magaca labada wasaaradood ee puntland iyo galmudug ayaa isna ka warbixiyay kulankan runtiisu xaadirtaanka kulankan dhammaan odayaasha dhaqanka iyo maamulka intaba kulankan dabcan sidii la sheegay waxaa soo agaasimay wasaaradaha arrimaha gudaha dowladaha puntland iyo galmudug dabcan kulankani wuxuu qeyb ka ahaa ama daba socdaa saa la socotaanba madaxweynayaasha dowlad goboleedyada oo halkan yimid ayaa waxay fureen shirarkii la xiriiray nabadeynta gobolka mudug ayagoo maamulada degmooyinka iyo gobolka amray inay soo diyaariyaan odayaal dhaqan oo ilaa soddon gaarahaya kuwaas oo nabadda kasii shaqayn doona annagoo tix raacayna dabcan ama awaamiirtii madaxweyneyaasha ayaan dabcan waxaa go'aansanay maadaama lasoo furay odayaashii shan iyo toban shan iyo tobanka ahaa ayaantan ay jirtay habacsanaan runtii ay ka faa'iidaysteen dadkii dhibaatada abuuri jiray inaan bilowno platform oo runtii odayaashii laiskugu keenayo kaasoo runtii ah in nabadeyntii waktiga lasoo geliyey juhdiga lasoo geliyey dowladaya dowladaha puntland iyo galmudug madaxweyneyaashooda ay usoo safreenaa ogeydeen oo runtii loo baahan yahay in halkii laga sii ambaqaado dabcan maalmahan falal aan runtii saaciday nabadgelyada dhacay dowladuhu runtii aad bay uga xun yihiin dabcan maamulada degmooyinkuna waxay ka shaqaynayaan arrinta in la xakameeyo in la xakameeyo maantay odayaashii runtii matalahayay nabadda gobolka mudug waa joogaan halkaan intooda badan waxaa laydinka rabaa mas-uuliyadda maanta waxay ka dambeeyeen aad idinku qaadataan war qoraal ah oo laga soo saaray gunaanadkii kulankan ayaa ugu dambeyn waxaa warbaahinta la wadaagay guddoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee galmudug doctor bedel sheekh liibaan maxamed kow dhammaan mas-uuliyiintu waxay adkeynayaan in nabadgelyadu tahay tiirka ugu muhiimsan ee horumarka xasiloonida bulshada iyo waxayna kaloo ku boorinayaan inay bulshadu ka shaqeeyaan nabadda iyo wada noolaanshaha bulshada shirku wuxuu bogaadinayaa dadaalada geedi socod geedi socodka geed fadhiga u yihiin guddiyada nabadda ee gobolka mudug shirku wuxuu ugu baaqayaa dhammaan bulshada gobolka mudug inay tixgeliyaan dhowraan lana fuliyo heshiisyadii shirarkii hore ee laga gaaray gobolka mudug mas-uuliyiinta dowladdu waxay ballan qaadeen inay taageerayaan dadaalada nabadda islamarkaana ay ka qayb qaadan doonaan sidii loo xoojin lahaa cabdirasaaq maxamed axmed radio cadaado degmada gaalkacyo xarunta gobolka mudug qaar ka mid ah ururka haweenka soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho ayaa maanta isu soo bax ka sameeyey magaalada muqdisho kaasoo ay kaga cabanayeen dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan waabir ee warbixinta warkan muqdisho inooga soo diray banaanbaxani maanta ka dhacay ridda hooyo guriga hooyooyinka ee magaalada muqdisho islamarkaana ay dhigayeen ururka haweenka qaranka ayaa waxay kaga soo horjeedeen in gurigaasi gebi ahaanba ururka haweenka qaranka laga saaro maadaama ay sheegeen in muddo halkaasi ay ugu shaqaynayeen haweenka soomaaliyeed iyagoo aan qaadinin wax mushaara waxayna arrinkani ay ku eedeeyeen inay ka dambeeyaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare iyo madaxweynaha dalka xasan sheekh maxamuud ayaashaana lagu dari rabaa ururka haweenka qaranka soomaaliyeed gabadhii u yari toban sanay joogtay wax mushaahara kuma qaadano sartaa la xoogayaa qar ururnimadaan u dhimanaynay haweenka soomaaliyeedaan u dhimanaynay gurigaan ku jirnay baahiyaan kula jirnay maanta diyaar waxaan nahay in nalaga soo nalaga dhiciyo dowladda Ma- soomaaliya waa dhacday xasan sheekh waa dhacay madaxweyne waa dhacay barakaca masaakiintii barakiciyeen hooyooyinkii barakiciyeen shacabkii barakiciyeen kaamamkii ka barakiciyeen xerihii dowladdii ka barakiciyeen haweenkii qaranka sartoodii ash- ay ku dhisteen boqolka shilin iyo tobanka shilin ay maanta u soo jeesteen xabse cabdi barre waxaan leenahay xilkaas taga tag ka baxa sacdhiig jira xasan sheekh asax dhiiqa lugaha loo galshay iyo xabse cabdi barre dhiiqay lugaha la galeen hooyooyinkii ay buriyeen hooyooyinkii ay bahdileen dhiiqada u sheegaya xasan sheekh asaa lugaha kula jira farxaanow dhiiqada ka bax waa berige farxaanow dhiiqada ka bax beriga waaye xasanow dhiiqada ka bax waxaa ta xamse iyo xasan dhiiqada ha ka baxaano dhibaatada ha naga daayaano asaa dhihi jira dhiiqaa lugaha farxaanow dhiiqaa lugaha lagu gelaa haw dhihi jirye haweenka soomaaliyeed in la bursho dhiiqa maahan miya dhiiqa maahan miya dhiiqaa lugaha lidii gelsha xamse iyo xasanow dhiiqaa lugaha idinkaa la gasheen maanta hooyooyinka hadday raja idinka soo gashay dhiiqaad lugaha la gasheen dhiiqa idinkaa sheegi jira kabax idinkaa dhihi jira Eh, waxaad dhihi jirtay jidka marmar bashiir goob baa lagu wadaajiyey geeri baan ka xignaa guriga hooyooyinkaa iskale haweenka soomaalida iskale ma yeelayno ma yeelayno ra'iisul wasaaraha waa ka diidnay ra'iisul wasaaraha waa ka diidnay nooma og- mana oggolaanayno haddii aan nahay haweenka soomaaliyeed dalka xuquuqaan ku leenahay dalka annagaa dhisnay annagaa ka saarnay cadowga annagaa dowladnimada taageernay annagaa bada u aasnay ciidan baana lagu soo weeraray ilaa xalay lama saxan ilaa maanta lama nasan saasaan u soo jeednaa waxaanu taagannahay difaaca guriga hooyooyinka gabdhaha soomaaliyeed oo dhanna waa ballansan yihiin halkan in laysugu soo bannaanbaxo jidkan wuxuu u xidhan yahay haweenka soomaaliyeed oo la dulmay oo ra'iisul wasaaraha dalku uu dulmay waana wax laysla og yahay Waxa- madaxweyne ugu diraynaa isaga laftigiisa wuu la og yahay waa la yaqaanaa xamse geesinimo iyo karti oo guriga hooyooyinka ku bixiyo ma laha xasan shiika amar ku siiyey
haweenka soomaaliyeed ee ahaayeen maanta wixii ka bilowda haddii mucaarad la maqli jira annaga ah ma aqbalayno ma aqbalayno ma aqbalayno halka halka guri ee maanta haweenka soomaaliyeed fiirsanayaan ma aqbalayno inna nalaga qaato naftaan ka xignaa waa u dhimanaynaa gunnimo kuma noolaanayno gobonnimo u dhimanaynaa xamse ma rabno madaxweynaha ma rabno hadaan banaanbaxani maanta ay dhigeen ururka haweenka qaranka ayaa imaanaya xilli maalmihii lasoo dhaafay dowladda soomaaliya magaalada muqdisho ay ka waday howlgallo ay ka sameynaysay dadka degan goobaha danta guud oo ay ka saaraysay kuwaasoo sheegay in ilaayo hadda aysan garanaynin meele ay degaan dowladdana ugu baaqay in arrinkaasi dib u eegis ay ku samayso haddii guryaha laga saaraya dadka in dib u dejin ay u samayso cabdiraxmaan waa beri radio cadaado muqdisho wasiirka tamarta iyo kheyraadka biyaha galmudug ayaa deegaanka maroodile hoostaga degmada gurceel ka dhagax dhigay shan warbiyood oo hanaan casriya loo dhisayo cabdinuur ciise ee warbixinta warkan gurceel inooga soo diray wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowladda galmudug oo ay weheliyaan gudoomiyaha gobolka galguduud iyo gudoomiyaha degmada gurceel ayaa deegaanka maroodile ka dhagax dhigay dhismaha shan warbiyood oo casri ah qeybna ka ah mashruuca barwaaqo kaasi oo uu maalgeliyo bangiga adduunka warabiyoodadan ayaa laga hirgelin doonaa deegaano ka tirsan mudug iyo galgaduud mas-uuliyiinta ka hadashay goobta ayaa sheegay in warabiyodan laga fulin doono deegaanada kale ah maroodile nagaadweyn iyo laas-ooy oo ka tirsan gobolka galgaduud iyo ducole oo maan toore oo ka tirsan gobolka mudug mashruuca barwaaqo ayaana qeyb ka ah dadaalada lagu horumarinayo nolosha gaar ahaan dhanka helitaanka biyo nadiif ah maanta waxaa sharaf noo ah inaan deegaanka maroodile ee degmada gurceel een, aan u joogno halkan in laga dhagax dhigo een, mashruuc loogu talagalay in lagu sameeyo warabiyoodyo si looga faa'iidaysto biyaha xilli roobaadka waxaan rabaa inaan u mahad celiyo mahadcelin allah kadib wasaaradda tamarta iyo biyaha galmudug sidoo kaleeto tiimka mashruuca barwaaqo iyo cid walba oo kaalin ku laheyd brogramkan fulintiisa waxaana rajaynaynaa ilaahay idinkiis in mashruucan sidii loogu talagalay uu fuli doono si nabad ah oo nabadgelyana uu ku dhammaan doono bulshadeennuna ay sidii loogu talagalay uga faa'iidaysan doonaan insha allahu tacaala annagana ka maamul degmo ahaan waxaan damaanad qaadaynaa inta deegaankeenna laga samaynayo inuu sidii loogu talagalay oo siyaasaddii dowladda ahayd uu u fulo waxaanu joognaa maroodile oo ka mid ah mashruuca barwaaqo bero uu ka dhisahayo waro uu dadka ugu talagalay dhulka oomanaha degan war ka mid ah ayaan joognaa halkaanaan rabnaa mashruucii inaan ka dhagax dhigno oo ka bilowno oo maanta magaaladan ama deegaankan maroodile waxaan leenahay cid kasta oo ka soo shaqaysay oo mashruuca barwaaqo oo sida magaciisuba yahaa barwaaqo ah dad aad iyo aad u qaybo badanna ay hawshaa ay wadaan iyo wasaaradda biyaha iyo tamarta oo lafdhabar u ah arrintan waxaan leenahay iyo cid kastoo gacan ka geysasaba waa ku mahadsan tihiin biyahan iyo warahan in badan bay marka roobku yimaadana ay dhaafi jireen dadka markii roobku dhammaadana aad baa loogu qabi jiray baahi badan marka waxaan filayaa inay baahidaas hadda ay meesha ka bixi doonto waxaan leeyahay mar labaad maamulka degmada iyo wasaaradda iyo xildhibaankeenna iyo deegaanka odayaashiisa iyo wax oo dhanba waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin waana iska kaashan doonaa haddii ilaahay idmo in billigan fiican kuwa kalena waa noo imaan doonaan oo ka waaweyn sida wasiirka uu noo sheegi doono marka waxaan leenahay aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa inaan maanta dhagax dhigno shan warood oo ka mid ah warihii loogu talagalay sanadkan in gobolka laga fuliyo hadduu ilaah yidhaahdo maanta oo ay bishu diseembar tahay toban waxaan halkan ka dhagax dhigaynaa shan xurfadood ama shan warood oo dowladda galmudug iyo wasaaradda tamarta iyo biyaha iyo mashruuca barwaaqo ay ka fulinayaan deegaanka laba ka mida oo ah gobolka mudug deegaanka toore iyo doclo ooman iyo saddex deegaan oo ka mid ah galgaduud sida nagaadweyn laasow maroodile oo aan maanta joogno waxaan jeclahay mar kale inaan u mahad celiyo mas-uuliyiinta goobta ku sugan gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada xildhibaanka taliyaha booliiska iyo si khaasa waxaan ugu mahad celinayaa wasiirada sharafta leh ee ila socda oo ayagu shaqooyinkoodii uga soo tagay inay ka qayb qaataan maanta mashruucan dhagax dhigistiisa si gooniya ayaan leeyahay saaxiibada wasiirada saaxiibaday ah aad iyo aad ay aad u mahadsantihiin runtii waa abaal aad ku leedihiin wasaaradda tamarta iyo biyaha insha allahu tacaala aniguna iyo wasaaraduna markeeda ayay idiin raaci doontaa mashaariic badan anuu og inaad wasaaradihiinu ay ka iman doonaan insha allah maanta goobtan aynu ku sugannahay waxaan ka dhagax dhigaynaa shantaas xurfadood dhagax dhigoodii deegaanku wuu kala fog yahay meel walba lama aadi karo laakiin waxaan go'aansannay insha allahu tacaala degmada goroceel ee deegaankan ka mid a ayaa nasiib u yeeshay in maanta aynu ka dhagax dhigno waxaan dadka reer maroodile aan kula dardaarmayaa in xurfaddan ay ilaashadaan ka taxadaraan ayagaa iska leh ayagay anfacaysaa insha allahu tacaala inay ilgooniya ay ku fiiriyaan
xabsi u gaar ah dumarka ayaa laga hirgeliyey magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya nimco cardoofe ee warbixinta warkan muqdisho inooga soo dirtay halkan oo ah saldhigga booliiska degmada xamar jajaab caawa waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo xarigga looga jarayay xabsi loogu talagalay in lagu xiro gabdhaha gala dembiyada waxaana si wada jira xarigga kaga jiray taliya xideenka ciidanka booliska soomaaliyeed iyo taliyaha qaybta guud ee booliska dhinaca kale waxaa munaasabaddaah lagu soo bandhigay dib u dayactir lagu sameeyey saldhigga booliska degmada xamar jajab kaasi oo loo qalabeeyey si heer sare ah waxaana saldhigga loo sameeyey dhismayaal kala duwan oo casri ah iyadoo sidoo kale laga dhisay dhexdiisa interlog ugu horeyn taliyaha saldhigga booliska degmada xamar jajab raxmed sandheer ayaa ka warbixisay howlaha laga qabtay saldhiggan iyo sidoo kale xabsiga caawa la xarig jiray waxaan meeshaan isugu nimid caawa inaan xarig jarno xabsi loogu talagalay gabdhaha dembi rag iyo dumarba wuu ka dhacaa laakiin waxaan ka fikirnay in xabsiyada ee, dumarka iyo ragga awalba gaara inoo kala ahaayeen laakiin xabsi gaar ah u tilmaaman haweenka ee, dembiyada kala duwan gala in lagu xiro oo aan hadda ayaan u fadhinaa in xarig jarkiisa iyo xalfideentiisa aan u joogno dhinaca kale gudoomiyaha degmada xamar jajab ismaaciil maxamed ayaa dhankiisa ka hadlay munaasabadda kaasi oo sheegay in qayb weyn ay ku lahaayeen waxqabadka iyo isbeddelka lagu sameeyey saldhigga booliska degmada xamar jajab taliyaha saldhigga kheyr allah siiya raxmo maalintii saldhiggan ay ku soo biirtay waxa ay ka qabatay waxyaaba aan inta laga sheegi karin oo indhaha caalamka iyo saraakiisha meeshaan fadhisa way arki karaan ee hal abuurka iyo fikirka qofka inuu asaga keena asaa laga rabaa annagana haddaan maamulkii nahay taliyaha hal abuuray la timid waan ku gacan siinay waxaana aad iyo aad ugu mahad celinaynaa bulshadeenna oo runtii markii aan u bandhignay ra'yigii taliyaha nala qaatay saldhiggaana aad arkaysaana maantay heerkan soo gaarsiiyey ugu dambayntii taliya xigeenka ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal kaniif ayaa soo xiray munaasabadda waxaana ee, taliyaha saldhigga xamar jajab raxmed sandheer uu ku ammaanay isbeddelka ay ka samaysay saldhigga
raxma raxma sandheer baa naloo dhihi jira laakiin raxma dawla la yidhaahdaa hadda magacaasay caawa la baxda waa waa raxma sandheer la yidhaahdo damba ma jiro qofkii saldhigiisa quruxsan waayaa sandheer ama sangaaba see u taallaa ah laakiin caawa raxma waa ka gudubtay raxma dawla la yidhaahdaa inuu saldhigaas saas u ekaadana xaqiiqdii inaan sheegno waayo waxaa keeni kara waxaa keeni kara waxay tahay inay gabar madax ka tahay waxaa keeni kara waxay tahay in hooyo dalkeeda u naxaysa cadaaladda ku shaqaynaysa daacad ah inay saldhigga madax ka tahay baa keeni karta inuu sidaas u ekaado waxyaalihii halkaan caawa lagu soo bandhigay waxaa ka mid a askartiioo labisan oo qurxuun dariis isku eg wadata shaqo qurux badan oo socota dhinaca kaleeto waxbarasho socota oo xilligii ay ciidanku nasan lahaayeen ay waxbarasho ku mashquulsan yihiin oo ay faa'iidaysanayaan oo ay u faa'iidaysay fakarkaas inay keento waxa kaleeto oo wax oo lagu ammaano aada u qurux badan ah dhinaca kaleeto maadaama aan nahay dad muslim ah inay ka furto qur-aankii inay keento culummo hadda ka hor baan kala qayb galay iyadoo qur-aankii la dhiganayo iyadoo la subcinayo iyadoo culummadii ay hor fadhiyaan ugu dambayntii waxaa shahaado sharaf la guddoonsiiyey dadkii hormuudka u ahaay isbeddelka cusub ee lagu sameeyey saldhigga xamar jajab nimco muxudiin cardoofe kulan ku saabsan wadatashiga qiimaynta sanadlaha ee waxbarashada ah noocyadeeda kala duwan ayaa lagu qabtay xafiiska wasaaradda waxbarashaha hiddaha iyo tacliinta sare ee maamulka jubbaland yuusuf cabdiraxmaan ee warbixinta warkaan kismaayo inooga soo diray agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dowladda jubbaland axmed faarax awiis ayaa maanta shir guddoomiyey kulan ku saabsanaa wadatashiga qiimaynta sanadlaha ee waxbarashada noocyada kala duwan kulankan ayaa waxaa ka soo qaybgalay howlwadeenada iyo xafiiswaaxiidyada kala duwan ee wasaaradda waxbarashada hidda iyo tacliinta sare ee dowladda jubbaland axmed faarax awiis agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee jubbaland ayaa faahfaahiyey kulanka iyo wuxuu daarnaa
shirkii aan qabanay ama shirkii aan wadnay wuxuu daaranaa oo maaragtay dabada ku hayay qiimeynta waxbarashada sanadkii lasoo dhaafay ee laba kun labaatan iyo afartii oo hadda gabagaba ah oo bishii u dambeysay lagu jiro ayaa waxaa la qiimeynaya waxbarashadii nooc kastoo ay tahay hadday tahay macalimiinta hadday tahay manhajka hadday tahay imtixaanaadka iyo shahaadooyinka hadday tahay dhismayaasha dugsiyada iyo iyo iyo iyo waxyaalaha lagama maarmaanka u ah goobaha waxbarashada haddii ay tahay kasoo qaybgalka ardayda iyo imaatinka iyo isqoritaanka ardayda haddii ay tahay dhibaatooyinka jira sida loo xaliyo iyo khilaafaadka xalinta khilaafaadka waxaasoo dhan sanadkii lasoo dhaafay wixii qabsoomay ayaa maaragtay shirkan lagu qiimeynayay iyo waxyaalihii laga gaabiyo oo qorshaysnaayo socon waayey iyo sababtay u socon waayeen iyo waxyaalaha loo gudbi doono sanadka cusub ee laba- shan- laba kun labaatan iyo shanta haddii aan ahayd marka inahaas ayuu ku saabsanaa shirkaani waana shir sanadlaah oo mar kasta qabsooma waxaan kaloo rabnaa hadda beryahaan qorsheynaynay oo aan rabnaa inaan qabanno shir coordination guud ah oo agaasimayaashii oo dhan iyo guddoomiyaasha waxbarashada iyo kormeerayaasha waxbarashada iyo guddoomiyaasha waxbarashada degmooyinka kulli la isugu keeni doono kismaayo oo aan qaban doono oo waxbarashada dib loo review garayn doono bal si- midkaa mid ka weyn kanina wuxuu sal- salka ku hayaa hadda kaas ayaa loo diyaarinayaa sidii loo qaban lahaa iyo qabanqaabadiisii ayuu maaragtay hadhowdii looga faa'iidaysan doonaa insha allah haddii lahaydno marka inahaasu maanta shirkan iyo ismaatinkan iyo kulankan ku saabsanaa intaa dhegeystayaal waxaa noogu dhow warkii habeeney raadiyaha cadaadood ka dhegeysanaysa sideetan iyo sideed dhibic shan warka anigoo ashar marka maxamed maxamuud oo idila socodsiinaya waxaa ii farsamaynayay saaxiibkay luqmaan axmed maxamuud intaan warkaan warka xiga ku kulmi doono ammaan allah